madaxweynaha maamulka puntland oo dib ankanagada deegaanada maamulka puntland way isku hadalay shirka madala hogaamiyaalka wadatashiga qaran oo lah ka gabagabeeyay magaalada muqdisho cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland yaa sheegay in madala qaran iyo iskarahaan qaabka dhiso doorashooyinka iyo saas oo kale dhinashaha ku dhammaatay arrintaasi laakiin keliyaan dhimanta sidii uun fulii lahaayeen waa inuu iskala dardaarmay ergooyinka xulaas xubno baarlamaanka aqalka hoose iyo saas oo kale odayaalka xulaayan ergooyinka iyo hadada jeen hoole hadda inyaala madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaasyo saas oo kale an rajeey baarlamaanka hadda laha dhisaa inay ku duuwanaadan baarlamaanka hadda ku jira dowladda federaalk soomaaliya
waxaa hadda gallaaba waxa weeye waa waxaweye qaybtiina implementation wa la yidhaahdo hirgelintii mashruuca doorashada wixii laga soo hadlaya waxay ahayd wadahadalkii iyo wadaxajoodkii iyo siyaasadda iyo qaabkii hadda waxaa loo gudbaya waxaa weeye sidii ergadii loosoo dhamaystiri lahaa wakti dhow sidii doorshada u dhici lahayd si markaasi aan rajaynayo insha allahu sanadka dhammaadkiisa in doorasho dalka ay ka dhacdo madaxdii qaranka la doorto baarlamaanka dalka la doorto madaxda qaranka iyo baarlamaankaa soo socdaan rajeynayno inay noqdaan kuwa wax badan ka bedela dalka iyo siyaasaddiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisaba sababto waxaa weeye qaab hadda doorashada ay u dhacaysa waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan dad wanaagsan oo rabitaan shacbiyad leh oo dadka shacbigaha ay soo doortaan sababto waxaa dooranayaan odaymaa waa ergo marka waxaan rajaynayaa xildhibaanada soo bixi doonaan inay ka duwanaan doonaan kuwii hore madallo wada taladow ka qaran ee shir dhowr maalmood uun ku dareeray magaalada muqdisho yeelaha ka gabagabeey waa in shirkaasi ilaha ku saaraya qaabka doorashooyinka soomaaliya iyo indhiyaasa